إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxaa la baahiyey dardaaran uu ka tegay amiirkii inqamaasiyiinta weerarkii lagu qaaday hotel tawakal ee magaalada kismaayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in qaar ka mid ah beelaha dega wilaayada galgaduud ay ku kari waayeen inay la shaqeeyaan etoobiyaanka sannada ka hor laga saaray ceelbuur bulshada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa soo dhoweeyey shirkii shanaad ee dhowaan culimmada wilaayaadka islaamiga u soo gabagaboobay موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaalka rabiicul aakhir sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada saakayna waa khamiis kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho wararka ka imaanaya gobolka banaadir ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay xalay weerar ku qaadeen askarta dowladda federaalka fariisin ay ku leeyihiin xaafadda roobda-ay degmada kaxda ee magaalada muqdisho weerarkaas waxaa ka dhashay khasaar isugu jira dhimashiyo dhaawac oo soo gaaray ciidamadii ku sugnaa fariisinka la weeraray ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay hal askari ayaa uga dhintay ciidamada dowladda federaalka halka sidoo kale mid kale uu ku dhaawacmay wuxuu kusoo aadayaa iyadoo habeenadii iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay si xiriirha magaalada muqdisho ay uga dhacayeen weeraro lagu beegsanaya askarta dowladda federaalka waxaa la baahiyey dardaaran uu ka tegay amiirkii inqamaasiyiinta weerarka ku qaaday hotel tawakal ee magaalada kismaayo maxamed daahir cali soow ayaa warbixinta soo jeedinaya toddoba-iyo labaatankii bishii rabiicul awal ee lasoo dhaafay weerar nafhuurnimo ah oo uu weheliyo howlgal xoog kugal ah ayaa lagu qaaday hotel tawakal oo ku yaala magaalada kismaayo islamarkaana uu ka socday shir uu soo qabanqaabiyey maamulka jubbaland howlgalkaas ayaa qaatay shan iyo toban saacadood oo xiriir ah waxaana ka dhashay khasaaro xooggan oo soo gaaray maamulka jubbaland idaacadda al andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay baahisay waraysi ay la yeelatay maxamed ibraahim shariif oo loo yaqaanay najmudiin islamarkaana ahaa amiirkii majmuucada inqimaasiyiinta ee galay hotel tawakal istishaadiga oo ka dhashay beesha ashraaf ayaa ugu horeyn ka hadlay taariikhdiisa magacayga saddexaad waa maxamed ibraahim shariif magaca mujaahidiinta jabhada ee yaqaana waa najmudiin midka maktabkan laga yaqaanana waa naaji walaal camalkan waxaan ku soo biiray kun afar boqol afartan iyo labo bishii sideedaad ee shacbaan gobolka aan kasoo jeeda waa jubbooyinka gaar ahaan jubbada dhexe magaalada aan ku dhashtayna waa muwaarig oo hoos tagta jilib qabiilka aan ka dhashtay waa ashraaf isagoo sii hadlayay waxa uu sababeeyey waxa ku kalifay inuu bixiyo naftiisa nafteyda inaan bixiyo waxaa igu kalifay anigoo raadinaya allah raalli ahaashihiisa oona ka dhaweynaya wixii aniga aan usoo dhaqaaqay oo xaafaddeen aan ugu soo tagay oo ah inaan diinta allah difaaca inaan ka rumeeyo wixii aniga aan aaminsanahay oo aniga aan u soo baxay si aan u hel raalli ahaashaha allah iyo darajooyinka sarreeyaan si aan u agdega deris aan u noqday ee ambiyada iyo shuhadada iyo saalixiinta anigoo raadinay iyo dadkaas muslimiinta ah ee meel walba lagu dulminaya inaan u aaro gabdhaha muslimiinta meel walba ay joogaan indha shareerkooda ay wataan raayadda tawxiidkana ay saro noqoto maxamed ibraahim shariif ayaa fariin u diray shisheeyaha dalka ku soo duulay gaalada waddankeena kusoo duushay waxaan u leeyahay horta waxa aa kusoo duusheen oo kusoo duusheen waa waddan muslimiin ah idinka waxaa tihin dad gaalo ah idinka ayaa wadamadeena kusoo duulay haddana kheyraadkeena guranay caruurteena dilay oo haddana gaalaysiinay waxaan idin leeyahay haddaadan waddankan iskaga bixin waxaad ogaataa mar walba anagan inaan diyaar u nahay kulligeena haddaan fursad idinku helna meel walboo idinku aragna iyo meel walbood gashaan iyo dhulka meel walboo aad ka qodataan aad gashaanba inaan idinku soo galayna bartaas ay idinku burburinayna oo idinku laynayna waxaan idin leeyahay intayna idiin soo gaarin anagoo lugaheena ku soconay anagoo baawuuraheena wadana waxaan leeyahay waddanka iskaga baxa oo iskaga taga waxaad ogaataa mar walba anagana meel walba idinku aragna iyo qof walba idinka idin shaqaynaya inaan meel walba idinku beegsanayna aan idin dhaafaynin waxaa meel walba idinku aragna ayaan idinku laynayna oon idinku dilaynaa waxaan idinana wadankeena iskaga baxa oo iskaga taga marna raalli idinkama noqonayna anaga inaad wadankeena joogdaan dad ka baxdaanna waa idinku soconaysa xabadda weli waan idinla dagaalamayna waxaan idin wadna waxaaway rabbigiina rumeeya idiin abuurtay ee saliibigan iyo gaalnimada kasoo dhexbaxa iyo shirkiga waay markan waxa uu milicsaday oo uu la hadlay muslimiinta walaalihii muslimiinta caalamka ku nool waxaan u leeyahay horta war ayaga u dan ah rabbigooda uu mar hore u sheegay oo ayaga u dan ah cizi iyo sharafna ay ku helayaan walaalihii muslimiinta waxaa u leeyahay horta rabbigiina ka cabsada waxaa qofkii allah ka cabsada waxaa jannada rabbi ayuu ku gaarayaa jihaadkaana rabbi ayaa idinku waajibiyey allah ayaa idin amray sida soonka iyo salaadaha aad u wada qaadateen waxaa jihaadka rabbi u qaata oo alla dartiisa naftiina u bixiya allahna ka cabsada waxaa dadka mujaahidiin oo jihaaday oo gaalo la dagaalamay kusoo biira haddaad joogtiin sarahaas dhaadheer iyo guryahaas qorqorxon ka soo hijrooda oo waxaa alla wuxuu idinku bedelaa wax idinkaga khayr badan oo janno iyo nicmo ah allihiina ka cabsada qaybaha dambe waraysiga mujaahidiinta la sabartamaya cadowgooda soo duulay ayuu la hadlay walaalihii mujaahidiinta cadow hortaan waxaan u leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu allaha lacalakum tuflixuun sabra oo alla dartiisa u sabra waxa aad doonaysaan waa janno iyo raalli ahaasha allah cadowga allahna la sabartama asiga buu dhabar adeegaya oo waddamadaas iyo meelahaas ayuu ka soo tagay dabakhyidiis iyo waxa asigoo arkay ayuu ka soo tagay waxa uu ku soo duulay waa dadkiina iyo diintiina wuxuuna doonaya inuu dulaysta dadkiina iyo dalkiina oo khayraadkan ka gurta waxaan leeyahay cadowgaas la sabartama alla dartiisna u jilib xirnaada allahna ka cabsada waad liibaanaysaan insha allah waxaan leeyahay sabr qur-aanka rabbina ku dadaala akhrintiisa iyo adkaaraadka hala laasim meel walbo aad degaysaan marka xaafadda aad ka safraysaan baawuurka markaad koraysaan marka aad soo wada noqonaysaan cilmiga sharcigana ku dadaala qur-aanka tafsiirkiisana hala barta kitaab qur-aanka akhrintiisana halagu dadaala kheyr walba asigaa furo u ah waxaa baryada allahna badiya allana weydiista inuu idiin sugo si kastaba ha ahaatee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo maamulka hotel tawakal ayaa sheegay in khasaaro xooggan oo isugu jiray naf iyo mid hantiyadeed uu sababay weerarkii qorshaysnaa oo ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ay ku ekeeyeen hotel tawakal oo ka mid ah hoteelada kismaayo ee hoyga u ah mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland bulshada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa soo dhoweeyey shirkii shanaad ee dhowaan culimmada wilaayaadka u soo gebagaboobay mahad ayaa faahfaahinaya dadkan oo iskugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada jirib ee gobolka jubbada dhexe ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirweynihii culimmada wilaayaadka ee socday muddada shanta maalmood ah islamarkaana dhowaan soo idlaaday dadkan aragtida dhiibtay waxay iskugu jiraan rag iyo dumar waxaana u badan arday wax ka barta mu'asasada tacliinta sare e alqima ugu horrayn qaar ka mid ah ragga oo aragtidooda ka dhiibanaya shirka culimmada wilaayaadka ayaa waxay yidhaahdeen shirka ee culummada islaamka ka soo baxay annaga aad iyo aad baan u taageersanna aad shirka asagaee culummadii shirkaas qabatay ajar ee xasanaad allaha ka siiya ayaan leenahay waa u ducaynaynaa aniga idaacadda andulisaan ka dhagaystay culummada iyada ah bayaanka ay soo saareen iyo wararkood aad baan ula dhacay aad iyo aad baan ula dhacay culummada waxaan leenahay cimrigooda allah u barkeey ajar iyo xasanaad allah ka siiya adeer waa dhowahay walaayaadkaan ku dhex noolahay waxaan rabaa inaan ka hadlo toddobaadkan idaacaduhu waxay baahinayeen wax aan ku faraxno culummada bariga afrika shirkii sharaad ee ay qabsadeen culummaduna waa iyadii waxay ka soo saareen fadwada aad boqolkiiba boqolna fadwada iyo shirka culummadu isugu tageen iyo wixii ay ka soo saareen iyo aayadihii qur-aanka iyo axaadiista ay ka niqaasheen kabacdina ay bayaanka iyo fadwada ka soo saareen ka nuquba ahaan boqolkiiba boqol baan ku qanacsannahay waana soo dhowaynaynaa sidoo kale qaar ka mid ah dumarka ayaa ka hadlay siday u arkaan shirka iyo xilliga uu ku soo aaday waxaan aada u bogaadinayaa shirkii culummada muslimiintu ay qabteen culimmada rabbaaniyiinta ee walaayaadka islaamka ku nool culummada xorta ah culimmada aan daaquudka ka hoos shaqayn culummada aan ahayn culummada madaxtooyooyinka gala ee caadaqaatayaasha ah culummada xaqudirirka culimmada bayaamisa xaqa goor ya-ayaan waxaan leeyahay kaalintiinibaa qaadateen ilaahay subxaana watacaala ha idinka abaalmariyo haddaan nahay ardayda qima waxaan soo dhoweynaynaa albayaan asaadir min culamaa'i rabbaaniyiina fii mu'tamarihim alkhaamis allaahu akbar wallaahi waxaan aragnay bishaaro weyn wallaahi xaqan waa caddayseen xaqi waana bayaaniseen ilaahayna khayr hadi ku siiya middaa waqti haddaan ka hadalno sidoo kaleeto haddaan nahay ardayda qima mu'tamarkan iyo kulanka culummada waa wakhti aad u muhiima waa wakhti ay gaalada yuhuud iyo nasaaro munaafiqiin isku soo kaalmaysteen siday nuurka ilaah u dumi lahaayeen qaar kale oo ka mid ah ragga ayaa iyaguna sheegay inay soo dhoweynayaan shirka shanaad ee culimmada wilaayaadka haddaan nahay ardaya wax ka barata bahda waxbarasha alqima ee tacliimta sare waxaannu aad u boogaadinaynaa shirkii soo gabagaboobay ee ahaa shirweynihii shanaad ee ka dhaca wilaayaadka islaamiga qodobadii ka soo baxay ee qiimaha badnaa waxa weeye waa wax aad loogu baahi qabay culummadu inay caddeeyaan mowqifkooda innaguna waxa weye waxaan aad ugu taageersanna u hambaliyaynaynaa qodobadii ka soo baxay waxay waxay noo tarayaan wax badan muslimiinta bay dhiirigelinayaan المؤتمر الخامس لعلماء الولايات الإسلامية بيان حكم الخارجين عن الشريعة ووجوب قتالهم دفعا وابتداء تحت شعاره أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه horta shirka waan soo dhoweynaynaa waana bogaadinaynaa shirka wuxuu ku soo aaday wakhti aad iyo aad loogu baahan yahay maadaama murtad xasan guurguurte uu iclaamiyey dagaal ka dhan ah mujaahidiinta ah dagaalkaasoo dhinac walba ah caskariyan waa iclaamiyan ah ugu dambayntii gabar ardayad ah oo dhigata mu'asasada alqimah ayaa sidan u cabirtay shirka shanaad ee culimmada istimaacan iyo mowqifkan ay qaateen culimmada rabbaaniyiinta waxay ku soo aadaysaa xilli gaalada iyo acwaantooda ay iclaamiyeen xamlo oo dida almuslimiin waalmujaahidiin ah taas oo biidnillah aanay u suurtagelaynin dhinaca kale xayd qaama rabbaaniyuuna alaamiruuna bilmacruuf wannahuuna cani ilmunkar mowqifkan ay culimmada qaateen waa mowqif ay taariikhdu xusi doonto waa satakuun dikra xaafila bilmacaani alraa'ica wahaniya bilcibra min ajli nusrati alxaqi cala albaatil istimaacu alculamaa yacni kaan lanaa nuuran oo yudic lana ariiq almuctim wuxuu siinaya ummadda islaamiga ee xaaladan taagan maanta awood warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegeen qaar ka mida beelaha dega wilaayada galgaduud ay ku kari waayeen inay la shaqeeyaan itoobiyaanka sannada ka hor laga saaray ceelbuur xildhibaan mustafa dhuxulow oo ka mida baarlamaanka dowladda federaalk ayaa isagoo ka khudbeynaya goob ay xaflad ka socotay wuxuu sheegay in qaar ka mida beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ay ku kari waayeen inay la shaqeeyaan etoobiyaankii sannado ka hor ku duulay magaalada ceelbuur ee gobolkaas sababta keentay inay beelahaasi iska diidaan la shaqaynta ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay ayuu sheegay inay tahay xagjirnimo maskaxda looga shubay hadda ka hor madaxweyne xasan sheekh oo madaxweynahan raacay safartii hore ceelbuuraan tagnay xasan oo waxaa la socda markaas wasiiraan wada soconnay dadkii meeshaas jooga waxaan ka dhaadhacsii weynay ciidamadii markaas amisooma etoobiyaankiioo jooga inay la shaqaystaan waan ka dhaadhacsii weynay sababta waxay tahay dadka fikir xagjiraha la geliyey wuxuu sidoo kale goobta ka sheegay hadal ay ku qosleen dadkii uu la hadlayey wuxuu ugu baaqay wuxuu culimmada ugu yeray inay u kacaan oo ay dadka ku booriyaan la shaqaynta ciidamada shisheeye wuxuuna sheegay in waddadaas ay jannada ku heli doonaan isagana uu yahay qofka u soo arkay culamaa adduunkii runtii waxaa la rabaa inay shaqadooda qabsadaan waxaa la rabaa inay nala socdaan waxaa la rabaa inay culummada la hadlaan waxaa la rabaa inay inta naga hormaraa masaajidada tagaan jimcooyinka ka hadlaan waaba meeshay jannadu gelahayeenba annagaa u soo aragnay een horkacaa laga rabaa bis annaguna la shaqaynaynaa madaxda dowladda federaalk ayaa dhowaan bilaabay in la shaqaynta ciidamada shisheeye iyo sidoo kale duulaanka ay ciidamada shisheeye ku joogaan soomaaliya ay u bedelaan jihaad arrintaas oo ay dad badan la yaabeen warkii subaxnimo dhegaystayaal saakay idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa